الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baabu xadd اlkhamr khamriga xadkiisii ayuu baab yahay khamri sida nebigu salى اllahu عalayhi wasalam inoogu sheegay waa wax kasta oo waxwaaliya xadiis saxiixa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku uhi kullu muskinin khamr wa kullu khamrin xaraam wax kasta oo waxwaaliya oo qofka maskaxdiisa dooriya waa khamri khamri dhammaantiina waa xaaraan waxaa kale oo nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi kullu sharaabin askara fa huwa xaraam sharaab kasta iyo wax kasta oo la cabbo oo waaliya waa xaaraan ilaahay baana inoo sheegay khamriga iyo khamaarka mafaasidda iyo dhibaatooyinka ku jira kuwa diineed iyo kuwa adduunyaba in laga joogsado oo laga dheeraadana ilaahay isaga ayaa faray nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam waa uu ku xadi jiray qofka khamri cabbaa man shariba alkhamra fajliduuhu waxaa kaluu yihi qofka khamri cabbaa jeedla ayuu yidhi markaa wuxu uhi sheekhu yuxaddu waa la xadi kaamilun qof dhammaystiran bishurbi muskirin wax waxwaaliya hadduu cabbo biarbaciina jalda afartan jeedal ayaa lagu xadi wacazir tacsiir oo ganaax ilaa amaaniina ilaa siddeetan ajiz wa ajiz banneena waalcabdu addoonkiina binisfihi intaa kala barhkii ayaa lagu xadi wa innamaa yuxaddu waxaana lagu xadayaa in shahida alcadlaani haddii laba qof oo caadiliini ay furaan ow aqara ama uu qirto laa nukhatan ka soo urid maya wa in taqayaa khamran iyo haddii uu khamri mantago midna lagu xadi maayo waxa uu sheekhu leeyahay haddii qof kaamilah oo kaamil waa maxay qof baaliq ah oo caaqilah oo xaaraannimada bahalkanna laasimsan haddii uu wax muskir ah oo maskaxda dooriyo uu cabbo walow intanuu cabbayba yaanay intii wax waalinaysay aanay ahaanine waa la xadayaayo afartan jeedal ayaa lagu dhufanayaa waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay ka sugnaatay inuu xadi jiray khamriga kaba iyo laamahan geetimireedda inuu ka xadi jiro afartan ku dhufan jiray waxaana bannaan ganaax ahaan ilaa siddeetan in loo gaadhsiiyo ayaa bannaan waayo cali baa waxaa laga wariyey nebigu inuu afartan jeedlay abuubakarna afartan jeedlay cumarna siddeetan jeedlay cali wuxu uhi weliba kaa siddeetan kaa baan sii jeclahay buuhi markaa waana siddeetankaasi markaa wuxuu noqonaya intaa dheeraadka ahi afartanka ahi waxay noqonaysaa tacsiir iyo ganaax oo waa taynu dhi adnan xuduud yaan la gaadhsiinine siday noqonaysaa tacsiir aadna xuduud lama gaadhsiiye waa taynu nidhi waxay leedahay hal tacsiir keliya ma ahee waa tacsiiro fara badan oo isku tegey waayo waxaa laga wariyey inuu yidhi cumar marka uu cabbo wuu waashaa marka uu waashana hadayaan iyo hadalxumun la yimaada hadalxumadaa iftiro iyo been abuurad ayaa soo gala markaa tacsiiro fara badanoo waxaa ka yimi baa ilaa siddeetanka ay noqonayaan addoonkana waa intaa niskeedoo ama waa labaatan ilaa afartanna waa la gaadhsii karaa haddaba wuxuu sheekhu inoo sheegayaa qofkan khamriga cabbay goorta la xadayee xadkaa lagu dhufanaya waxa weeye waa goorta laba qof oo caadiliinahy laba ninoo caadiliina ay ku markhaati furaan inuu cabbay ama uu qirto inuu isagu cabbay labadaas ayuunbaa lagu xadayaa lagu xadi maayo nugha iyo ka soo urid hadduu khamrigii ka soo kaho lagu xadi maayo haddii uu mantago gebigiisaba hadduu calooshaba ay khamri uga buuxu dabeedna soo afrogo lagu xadi maayo waayo xuduudda waxaa layna faray in shubahaadka lagu reebo oo xadka wax cad uun lagu oogo wixiise aan caddaynay shubahaadii hadday soo galaan inaan xadkii la furinin waxaa dhici karta dee isagoo biyo mooday inuu kabaday waxaa dhici karta in lagu qasbay mar haddii ixtimaalaadka iyo shubahaadkaasi ay soo galeen markhaati cad ku noqon mayso oo lagu oogo marka xadkii yuxaddu kaamilun qofkii dhammaystirnaa waa laxabi bishurbi muskirin wax waxwaaliya hadduu cabo biarbaciina jalda afartan jeedal baa lagu dhufan wacazir ganaax ilaa amaaniina ilaa siddeean ajiz waa ajiz banneena tacsiirta ilaa xadkaasi waalcabdu addoonkiina binisfihi ayaa lagu xadi wa innamaa yuxaddu waxaa la xadaya idaa shahida alcadlaani laba caadil marka ay ka markhaati kacaan ow aqara ama uu qirto laa nukhatan urmaya wa in taqayaa khamran iyo haddii u khamri mantagaba baabu sayaali ama baabu saa'ili ama sayaali saa'il waa horarkii sayaalkuna waa weerarkii iyo yacni dadboobkii alistidaalati waalwuhuub cala alkhayr baa la yidhaahdaa waa yacnii qofkoo cid ku dheeraada ama ku boodo oo markaa doona inuu waxyeeleeyo waa weerar iyo horar faman ictadaa calaykum faاctaduu calay bimili ma اctadaa calaykum ilaahay baa idhi qofka idinku xadgudbaa idinkuna ku abaaliya intaa uu idinku xadgudbuu idin geystay in leeg idinkuna u geysta baa ilaahay yidhi oo waa mid furan intuu geystay in leeg in loo geysto xataa haddii ay cay tahay waxa furan inuu intuu ku caayay uu ku caayo inuu laakiin ka gudbiyuu ka badiyo ma bannaana waayo nebiga sala allahu alay sl ayaa yidhi almustaabaani maa qaala facala albaadi minhuma maa lam yactadi lmadluum labada qofee iscaayaa waxa ay yidhaahdaani ka bilaabay bay korkeeda saarantay intaanu kan la dulmiyey xadgudbin oon isagu ka badinin waxaa kaloo nebigu yidhi u gargaar walaalkaa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba saa'ilkuna waa daalim oo in dulmigaa markaa laga qabto oo dee la yska dafciyaa waxaa kaloo la socda oo halkan iyana soo hosgaraya damaanu lbahaa'im wixii daabooyinka iyo bahaa'imaha waxyeelladii ay geysteen waa manka qofka calaa nafsi naf yasuulu soo weerara aw tarafin ama xubin ow budcin ama xubinkii taranka ee dumarka idfac waxaad ku celisaa bilakhafi faalahaf siba siday ka fududdahay wadafca awjib dafcintaa waajibi in yakun can budcin haddii xubin iyo farji la difaacayo waa waajib lalmaali maal difaaciddiisu waajib maaha wahdir waxaad hadur ka dhigtaa taalifan ka ku dhinta bidafci iska celintaa ka ku dhintaa hadur yeel wuxuu sheekhu leeyahay qofku hadduu soo weeraro naf macsuuma amaa xubin hadduu soo weeraru doono xubin inuu kaa waxyeeleeyo eeg nafdii buu doonaya inuu kaa jaro ama xubin buu doonaya inuu kaa jaro ama budci iyo farji buu soo weeraro inuu markaa ruux dumara ayuu qhasbinayaayoo foosgaraynayaa inuu xumaan ku sameeyuu doonayaa amaa maal buu doonayaa inuu dhaco kaa wax soo waray ama gaal ha aado ama muslib haado ama xor ha aado midkuu doonaba ha ahaadee waxaad ku dafcinaysaa bilakhafi faalahaf hadday suurtagal tahay siba sida ay ka fududdahay siba sida ay ka fududdahay baad ku dafcin waayo ilaahay baa yidhi idfac bilatii hiya axsan idfac bilatii hiya axsanu sayi'a ilaahay baa yidhi waxaad ku riixdaa oo aad ku celisaa ta wanaagga badan xumaanta ku riix baa ilahay yidhi markaa haddii qofkaa ku soo weeraray aad ka carari karta ka carar haddii hadal iyo joogsa iyo taga uu kaaga tegayo taa samee haddii cid kaloodu yeedhato uu kaaga tegayo samee haddii dhirbaaxa iyo feedh aad ku dhufato uu kaaga tegaya taasaad samaynaysaa haddii kaloon dhirbaax iyo feer kaaga tegaynoo dakhar iyo buru markaa uu kaaga tegaya samee intaaba hadday ka soo gudubto adigoo labada lugoodba ama lugba xabad kaga dhufan karaa yacnii laabtaa kaga dhufanin oo yacni ahaysoloni kow ka sii xubin ka jar seef u qaado markaa gacan gam ka sii laakiin kurta ha hordhigin waa haddii ay waxyaalahaasi suurto gelayaan haddii aanu dil mooyaane wax kaluu kaaga joogsanayaa jirinna waa aad dilaysaa waxaa la yidhi weliba goorta tartiibtan aad ilaalinaysaa waa marka uu macsuumku soo weeraro qof dhowrsoonoo ilaa shan hadduu laakiin gaal xarbi ah iyo murtadiya ku soo weeraraan ayada inaad disho ayaad xaqu leeday waayo xurmo male isagu waxa kale oo ayana sidan la samaynayaa waa marka ay suurtagal ku tahay inaad waxyaalahaa samaysaa haddii aanay suurtagal ku ahayn masalan seef baad haysataa dhulkii kale oo dhan dee diracii markii xadiidka ayabu gashay qoortood ku dhufata mooye si kaleood iska celin kartaa ma jirto qoortaad markaa u dheerayn ilayn gacanaad jarta iyo meelaad ka gujiso kalama hadhin faa'iidada ay tartiibtani leedahayna waxa weeye waxa la yidhi haddii iyadoo martaba ay u suurto gelaysa mid ka badan uu isticmaalo mid ka sarraysa uu isticmaalo wuu magdhabayaa waayo waxa la yidhi waxaan waxaa loo banneeyey daruuro iyo dhibaato qaacidada usuulkiina waxay tahay wica daruuratu tuqadaru biqadariha shayga daruurada iyo dhibta qadarkeedunbaa lagu qadaraa wixii daruuro u bannaanaadaa waxa lagu qadaraa un qadarkeeda oo masalan haddii ay suurto gelayso inaad hadday suurto gelaysa inaad masalan aada gacan ka goyso ama inaad dakharto ama inaad ka carari karto haddii ay suurtagal tahay inaad qoorta ka jartaa kuma bannaana idan markaa waxay noqonaysaa hadday suurtagal tahay wey saynu sheegnee in hadba wixii qofka u suurtogelayo inuu sameeyo addaruuratu tuqadaru biqadariha daruurada waxaa lagu qadaran qadarkeeda markaa wuxu uhi hadduu naf soo weeraro ama xubin soo weeraro ama farji soo weeraro siba sida ay u fududahay ku dafci waxaa kaloo halka inoogu sheegayaa dafcinta mid waajiba iyo mid iska bannaan haddii waxaa la soo weeraray ama weerarkani uu ku socdaa ruux dumara inuu xumaan ku sameeyo ay tahay waxa waajib ku noqonaya qofkaasi inuu difaaco waa haddii aan nafdiisa aanu isaga lafdiisa u baqanaynin inuu difaaco waajib bay ku tahay waayo sabiil iyo jid ugu bannaanaan kara xumaantaa ku samaynteedu ma jirto waxaa kaloo yidhaha naf muxtarama haddii gaal ama xoolo ay soo weerarana in la difaaca waa waajib waayo gaal inaad isu dhibtaa waa dullinimo laakiin maalka difaaciisu waajib ma aha oo waad yani dee waad siin karaysayba waa inaad siisaba xaq baad u lahayd markaa hadduu soo weeraro inaad uga baydho oo tila ha iskala ordo ha iska qaato waa mid ku furan wuxu uhi waadir taalifan bidafci waxaad hadur yeeshaa oo hadur noqonaya oo aan mag qisaas iyo mag iyo kafaaro toona aan lahayn qofka wax ku noqday difaaca weerarkiisa layska difaacayey qofkaa weerarka ah ee weerarkiisa layska difaacayo wixii difaaca ku gaadha hadur yeel waa haddii aanu iyadoo wasiilo fududi u suurtogelaysa mid daran aanu isticmaalin oo dee nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka sugnaatay nin baa nin qaniinay markuu qaniinay buu dabeedna ka soo dhuftay ilkii baa soo raacay ilkii baa ka soo dhacay nebigu wuu hadur yeelay waxaanuu yidhi intuu midkiin sida awrka u qaniino ayuu haddana wax doonaya waar miyuu kuu dayn laha buuhi haddaa ad aad gebigeedaba wada calaasho tidhi haddaanu soo dhufanin muxuu sameeyaa buuhi intaad gebigeedaba ka dhammaynaysa miyuu kuu dayn laha buuhi waxa kale oo iyadana sidaynu cashirkeennii horeba ku tilmaanay nebigu sala allahu calay slam hadduu qof kugu soo daalacdo bikayri idnika gurigaaga oo isha aad tirto maa kaana calayka min xarij wax dembi kaama haysto wax dembi kaama haysto waxa la mid ah wax alliyaaliya wixii isagu xubnihiisa ka mida isagu uu difaac u isticmaalo hub ahaan ayana waa la mid masalan haddaad feer qaaddo ood qof ku kiciso oy gacantaadii ku jabto waxalla waxaad ku leedahay ma jirto waxalla waxaad ku leedahay ma jirto waayo adaa gacantaadii hub ahaan u isticmaalay waa adoo qofka intaad bakoorad iyo buruqaadood ku kala jebiso oo tiraa markii dhawaydaynu isdilayna bakoorad baan kuu kala jebiyey dee lacagteedii isi bakooraddan kuu kala jebiyey waa nafsa shay waxaa la mid a haddaad hidhayso oo dabeetana hidhkii aad hidhaysay aad ku cawaranto waxaad liyaariyaaday isu qabaa hidhkaaga waayo adaan nafdaadii hub ahaan u isticmaalay wax qofkaasi shaqo uu ku leeyahay ma jirto waman qofka calaa nafsin yasuulu naf soo weerara ow daraf ama xubin ow budcin ama farji idfac ku celi oo ku riix bilakhafi falahaf midba miday ka fuuddahay wa dafca awjib celinta waajibi in yakun can budcin haddii farji aad difaacaysa waa waajib lal maali maalinaad daafacda waajib maaha way bannaan tahay inaad u sii daysaana waa bannaan tahay wahdir hadur yar taalifanka ku dhintay bidafci iska celintaa ka ku dhintayna hadur ka soo qaad wadman magdhow limaa tutlifuhu lbahiima neefka xoolahaay waxay dilaan magdhow fi leyli habeenkii la nahaari maalintii maya qadra alqiima qiimaha uu leeyahay qadarkiisa ku magdhow bahiimada iyo xooluhu laba xaaladood bay leeyihiin marka aanu qofkii mas-uulka ka ahaa aanu la jirin ee aanu la soconin ee ay keligee tahay wuxuu magdhabayaa wixii sarac ama wax kaley habeenkii disho maalintiisa waxay disho maya waayo caadadaa waxay tahay xoolaha habeenkii in la xareeyo zaraca iyo wixii kalena maalintii la ilaashado oo marka xoolihii la xareeyana zaracii iyo wixii beerihii laga soo hoydo xoolihina la xahaysto haddii sidaa markaasoo ninkii xoolaha lahaa uu xoolihiisii habeen sii daayo y zarac iyo waxyeello geysaan isagaa lagu leeyahay laakiin maalin wixii ay geystaan yacnii laguma laha ee zaracay cunaa waayo maalintii waxa weye dadka ilaa xoolihii waa la soo daynaya way faaftegayaan maalintii waa in dadku ay saracyadooda ilaashadaan sidaasaana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku kala xukumay uu faray waa marka aan lala jirin haddii ay sidaa cagsigeedu iskhilaafana ila curfigunbaa la raacayaae oo saraca habeenkii la ilaaliyo maalintiina xoolaha la ilaaliyo oo habeenkii xoolaha la soo daayo zaracana habeenkii la ilaaliyana wuu iskala bedelayaa un xukunkoo si cagsigeedunbuu noqonayaa waxay habeenkii markay maalintii magdhowdo ayaa markaa lagu yeelanaya waxay habeenkii cuntana lagu yeelan maayo haddiise uu qofkii la jiro ou xoolii wado wuu magdhabayaa naf iyo maal waxay disho habeen iyo maalin ama ha ahaada kii lahaa ama ha lahaada mid kiraystay ama ha ahaada mid ammaanaysay ama ha ahaada mid dhacay ama ha ahaada mid fuushan ama haada mid dabada ka wada ama haada mid hoggaaminaya mar hadduu la jiro oo uu wado waa uu magdhabaya waayo gacantiisay ku jirtaa isaga ayay laga maarmaantay inuu ilaaliyo oo uu dhowro dee waa wixii gacantiisa geli karaa shinnida oo kale ayaa ay tilmaamaan culimmadu waxaan geli karin gacantaba aan geli karin ay tahay oo markaa qofka hadduu shinni meel dhigtay duusha cid wax soo yeesho waxba lagagama laha waayo wuxuu joojinba karaya maaha wuxuu dareeri karaya wuxuu soo hoyn karaya middaa maaha waa wax awooddiisaba ka baxsan qofka wax awooddiisa ka baxsanna laguma kelifo laguma mashaqeeyo waxay markaa damaankaa ka soo reebaan haddii qofka waxaan lihi isagu gabadfalka sameeyo hadduu dee zaraciisii markaa uu bilaa yacni haddee in la ooda ahayd oonu oodin haddii uu markaa isagoo dhex joogo iska duwi waayo isagu ku soo daayo wax uu yeelanayaayo magdhowi ma jiro haddii mili yahayna markaa mili unbaa lagu m haduu mutaqawim yahayna qiimaa lagu magdhabayaa waxaa yaro lamida oo halkan markay culimmadu ka hadlayaan ay soo geliyaan dee gawaadhidu waxyeellada xawaadiu sayaaraat xawaadiu sayaaraat xawaadidu sayaaraad yacni dhacdooyinka baabuurta innagu waxaynu u qaadannay wax liyaaliya wixii baabuur ka yimaadaa inuu madmuun yahay magdhow yahay oo la magdhabayo mana aha sidaa wax alla waxa baabuur ka yimaada lama magdhabayo waxyaalana waa la magdhabo waxna lama magdhabo masalan gaadhigu hadduu gadoomo idanqalabat siyaara bay dhah culimadu wa kaana alinqilaabu naatijan can tafriidi saa'iqi ow tacadiihi midlu surcati saa'ida ow gaflatihi liaalaati siyaara ow cadami dabdihi liaalaatiha fainahu yadmanu kula maa natija canhu macnaa hadduu gaadhigu dhaco dhiciddaasina ay ka timi tacaddi iyo xadgudub ka yimid darawalka dee maxaa tacaddi isagoo orod siyaadaan la yimaado isagoo rarka ka badiya isagoo dee iska moogaado oo iska luloodo oo markaa dee dabdin kari waaya oo dabdinteedii iyo kontaroolkeedii wadi kari waaya wax allayaaliya wixii ka yimaada wuu magdhabayaa haddiise uu nin darawaloo la yaqaano yahay wax tacaddiya wax gawadfalo xaggiisa ka yimi aanu jirin mutafaqidna iyo aalaadkeedii waxa la yeelay waxeedoo dhanna uu tafaquday wuxuu ka magdhabayaa arrinkaa ma jirto magdhawo lagaga yeelanayaa isagoo taagan ciddii ka dhacdaee ka duusha waxalle wax lagaga leeyahay ma jirto ciddii dabada qabsata ee aanu ogayn egmase carruuroo kale hadday dabada qabsato waxay dhahan culimmadu hadduu ogaado waa inuu iska bambaaniyaa oo u joojiyaa u iska dejiyaa ile waa dadaan caqligooda ku filayn hadduuse ku sii eriyo markuu arkay inay dabada haystaan uu ku sii eriyo amaba dee bireegiiba ugu qabtay ka soo go'an de isagaa mag dhabaya ila isagiibaa isagiibaa qof mas-uula caqligooda waxaana da caqlilama waynu iska bambaaniyaa laakiin qof weyne hadduu dabada iska qabsa amaha ogaada mayo ogaanine iyo hadduu isagu iska tuuro iyo hadduu ishoosgeliyo wax alla wax lagaga yeelanayaa ma jirto masale kalea jirto iyadana xagga baabuurta jirto oo iyaduna dhibteeda maleho maanta dalka ka taagan magdhowgaa gawaadhida waxaa lagu leeyahay qofka wada oo keli ah qofka maaligaahee gaadhigale wax alle wax laga leeyahay ma jirto wuxuu isagu tabarruc ahaan iyo dar ilaahay u bixiyo mooye wax lagaga leeyahay ma jirto waxay ka dhigan tahay qofkood qori ka qaadato qofkood baasoolad ka qaadato qofkood budh ka qaadato nin baad ku soo dishay dabeed budhkii baad ku soo kala jebisay warniyo budhkaagii nin baan ku soo kala jebiye waan dakree dee dakarka barhkaaga soo baxi budhkaad lahayd aan ku soo kala jebiye mi caqliga gashaa yani wax caqliga geli karaya maaha war gaadhigaagii baan nin soo jiirsiiyey ama nin ba iga dhacay dee qaybtaada soo bixi wax yaalla maaha qofgaa waday ee baabuurka waday ee ama ha ammaanaysto ama ha kiraysto ama yacni ii kaxee ha yidhaahdo qaaba layaaliyo qaabku doonaha ku kaxeeyo ciddaa kaxaysay ayuunbaa waxyeellada baabuurka wixii ka timi lagu leeyahy qofkana wuxuu ka soo geli karaa uun wixii markaa isagu dar ilaahay u bixinayo laakiin hadda qasab baa jiro oo qofkii waxaaba loodhaya ilaad heshiiskeed waxaa laga yaaba bas laga yaabo inuu reer aan wax kala haysan masaariifda inuu soo saaro ayaa lagu tuurayaa dabeedna waxaa la leeyahy darawalkii iyo ninkii oo waraaq soo wada qoro ogolaado mooy gaarigiiba la sii dayn maayo miskiinkii ilayn laba cisho kama xidhnaan karo waa bilaa masaariifo waa dabbe waa dabsaare dee wuxuu odhaya waa ii adeer bal haddayn inaga qora buu odhaya warqaddu anna intayda waan iska wadwadanne inaga qora bal gaarhigii uu inoo soo daayey buu odhanaya dulmigaasina yacni wuxuu ka socdaa markaa hay-adaha markaa ku lugta leh inay markaa joojiyaanoo markaa sharciga loo soo noqdaano waa mid habboon wadman magdhow limaa waxaa tutlifuhu lbahiimatu neefka xoolaha ayuu dilo fi leyli habeenkii la nahari maalintii maya qadra alqiima qiima qadarkeed ku magdhow kitaabljihaadi jihaadkii ayuu kitaabiye kutubta qaarkoodna kitaabu siyar bay yidhaahdaan way axkaamta jihaadka ayaa siirada nebiga ee ghasawaadkiisa ayaa laga soo qaatay qitaalu lmushrikiinna yani kutubta qaar baa ka cabirtaa kutiba calaykum alqitaal ilaahay baa yidhi dagaal baa laydinku waajibiyey jihaad gaalada la gashaan waqaatilu lmushrikiina kaafa ilahay baa yidhi mushrikiinta la dagaalama waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh wasalam i waxa lay faray inaan dadka la dagaalamo intay ka qirayaan alla xaq lagu caabudaan u jirin alla mooyaane jihaadkuna hijrada ka hor wuxuu ahaa mid aan furnayn waxaa la faray inay markaa salaadda ogaan gacmahoodana ay laabtaan asbaab fara badan oo jirtay awgeed markii dambea la faray cidda la dagaalantay inay la dagaalamaan bilaha xurmada waxaana haddana inay dagaalamaan markii dambe haddana mutlaqan loo faray markaa fardulkifaaya iyo fardulcayn ayay culimmadu u qaybiyaanoo fardulcayn wuxuu noqonayaa bilaad ka mida bilaadda muslimiinta hadday soo galaan dadka u ehelka dhulkaas iyo ciddii markaa ku soo dhowba waajib buu ku noqonayaa fardulkifaayona waa markay dhulkooda joogaan ee aanay markaa wax dhiba inagu haynin ayay noqonaysaa fardun mu'akadun farad la adkeeye weeye calaa kullin dakar mid kastooo la mukallafin oo mukallaf oo aslama islaamay xurin kaasoo xoroodii basar aragu saaxiibo wasixatin fayoobi yutiiquhu kaasoo kari wuxuu leeyahay jihaadka gaalada dhulkooda lagula soo jihaadaa waa farad kifaaye mu'akada sanadkii walba mar oo haddii cid kifaaya ay ku sugan tahay ay samayso inta baaqiintaa waa ka dhacaya yuu markaa faral kifaaye ku noqonayaa mid kasta oo lab oo muslima oo baaliq oo caaqila oo xoroo wax arki saxiixo oo fayow idaaqa iyo awood iyo karid u leh ruux dumara kuma waajibo labeeb kuma waajibo sabi iyo majnuunna kuma waajibo ahal baanay u ahayn gaalna kuma waajibo oo dee gaalaa baynu la diriraynaa kii markaa addoonkaana kuma waajibinoo dee waa naaqus kii indhaalaya kii xanuunsanayena kuma waajibayo kii marka aan awood u lahayn ee ama dhutinaya sida ilaahay sheegay ama markaa gacan la'ah adigu mucaaqa ahaa ee laxaad kalea kaana ku waajibi maayo fardun mu'akad wey calaa kullin dakar mid kastoo la mukallafin oo baaliqoo caaqil oo aslama kaasoo islaamay xurin kaasoo xorodii basar arag u saaxiiba wa sixatin fayoobi yutiiquhu kaasoo kale fa in asar hadduu qafaasho ciidankii ama imaamkii raqan nisaa'u dumarkii wadaljununi waalida kii saaxiibkaa wasikar iyo kii yaraaba way addoomoobin wa hayruhumna ra'a alimaamu imaamku wuxuu raayeen alajwada ka fiican ee min qatlin dilida aw riqin addoonsiya wa mannin iyo iska siidayna aw fidaa'in ama ku furasho bimaalin uu ku furto aw asraa ama dad muslimiinta laga hayo uu ku furto waxau sheekhu leeyahay marka ciidankii ama imaamka midkaa doontaba damiirka u celiyo gaalada cid laga soo qabsado ciddaasi hadday yihiin dumar labeeb dad waalan iyo ciyaal hadday yihiin raquu binafsi اlasr qabashadaa la soo qabtay bay addoommo ku noqonayaan kasaa'iri amwaali alghaniima maalkii haniimadee la hayay un baanay ku biirayaan geel iyo adhigii la hayay un bay ku biirayaan oo qabashadaas ayay ku addoommoobayaan laakiin intaa aan sheegnay kuwii aan ahayn waa raggii baaliqiintaha caaqiliintaha axraarta ahaa imaamka muslimiinta ayaa wuxuu u door leeyahay afar arrimood kooda muslimiinta u fiican inuu qudha ka guro haddii loo baahan yahay in la cabsi geliyo inuu laayo waxaa kaluu leeyahay inuu addoomayla addoommahaynoo noqdaan oo u addoomiyo inuu iska sii daayo u yidhaahdo wanaagga uu tusuu yidhaahdo oradoo u sheeg dadkaagina wanaaggii waxaan wadnu iska sii daayo manni ku sameeyo iyo inuu furto waxa lagu furanayaana waa laba miduun imaa bimaalin uu bixiyo laydhaa intaasoo xoolaha haddaad keento waa lagu sii daynaya wa imaa in dad muslimiinta laga hayo la dhaafsado oo la yidhaahdo intaasoo qof noo soo day annaguna intaasoo qof baan idiin sii daynaynaaye markaa ra'al imaamu lajwada ayuu arki min qatlin waa mid aw riqin addoonsi wa manin ow manin waa iska sii dayn ow fida iyo furash waa afartaa bimaalin uu ku furto aw asraa ama dad muslimiinta laga hayo fa in asara hadduu qafaasho imaamkii ama jeyshkii raqa nisaa'u way addoomoobay wadaljunuuni waalida kii u saaxiibkaa waa siqar iyo yarida wa hayruhumna ra'a alimaamu imaamku wuxuu ra'yana alajwada ka fiican min qatlin dilid aw riqin ama addoonsi wa manin iyo galaysiya iska sii dayn ow fida ama furasho bimaalin uu ku furto aw asraa ama kuwa muslimiinta laga haysto wa maala wacsiman maalkiisa ilaali manka qabla khiirati alimaami aslama qofka doorashada imaamka ka hor islaamay maalkiisa ilaali wa qabla asrin qafaalasho ka horka islaamayna tifla wuldi nasabi weladkii nasabka ee yaraa u ilaali iyo wamaalahu maalkiisa waxkum xukun biislaami sabi sabi islaamnimadiisa xukun aslama uu islaamay min bacdi usuulihi usuushiisa qaar ka mida axad qof aw insabaahu muslimun ama hadduu muslim soo qafaasho xiinanfarad markuu ka keliyoobay canhum aabbayaashii kada laqiitu muslimun waa ilmihii la tuuray bian yuujada waa in laga helo xayu meel muslimun bihaa sakan muslimuu degey wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu islaamo asiirkii intaanu imaamku doorannin afartii arrimood mid ka mid ah ayuu islaamay dhiiggiisii wuu ilaaliyey kaasi iyo maalkiisiiba oo mar haddii iyadoon la doorannin uu islaamay waxa meeshaa ka baxaya ra'a alimaamulajwada min qatlin qatligii meeshii uu ka baxay intii kalunbaa soo hadhay oo raqa iyo manigii iyo fidaagii intaasa soo dha lakiin qodobkaa dilku waayo waxaa la faray inaan dadka la dagaalamo intay qirayaan an laa ilaaha ila allah fa idaa qaaluuha casabuu minii dima'ahum wa amwaalum ilaa bixaqiha saddex arrimoodee kale ayuunbuu samaynay dee markuu furashada weliba samaynayaa ee waxa weeyaanu markaa asraaga ku furanayaa waa marka uu dee islaamnimadiisa kula badbaadayo meeshaa markaa dee uu ka yimi marka waa wamaalahu ucsiman maalkiisa ilaali manka qabla khiilati اlimaami aslama iyo dhiiggiisii mar haddii maalkii lahe dhiiggina dee wuu ka sii xag jiraa laakiin haddii qabla asrin intaan laba qafaalan hadduu islaamo intaan laba soo qaban ninka hore yuusaf wuxuu ilaaliyey dhiiggiisii iyo maalkiisii iyo ilmihiisii yaraaba ilmihiisii yaraana ka adoomoobi maayo ee isaguu raacaya iyo maalkiisiiba halkana masale kaleu inooga hadlayaayo sabiga waxaa la xukmiyaa islaannimo saddex arrimood midkood marka la helo waa yacnii dee waa carruurtoodii waxaa haddii uu axadu usuulihi islaam ahaa haba sarreeyaane ilmo yar baa la soo qabta iyaga yacnii islaamnimaa lagu xukmin haddii asuushiisa mid ka miduu islaamay wاladiina aamanuu watabacathm duriyat biimaani alxaqna bihim duriyatahum aayaddaasay u dhaliishadeen iyo kulu mawludin yuuladu cala اlfira kadu kasoo dhasha firada toosan baa lagu dhalaa iyo alislaamu yaclu walaa yuclى calayh islaamku waa sarreeya lagama sarreeyo marka axadu usuulihi mar hadduu islaam yahay gacanteenna ku soo dhaco islaamnimadiisaa la xukmin waa mid haddii uu soo qafaasho qof muslima isagoon axad usuulihi aanay la soconin aabbiya hooye iyo awutoona isagoon la soconin buu soo qafaashay markaa isagana islaamnimada kan soo qafaashay unbuu ku raacayaayo dee taxda wilaayatii weeyaan xiinan farad baynu leehay haddii aabbiya hooyadii la socdaan markaa saabi aan soo qafaashay waxaa kaga awood badanaya tabiciyadda asalkiisa oo islaamnimo la xukmin maayo mar haddii axad usuulihi oo gaari la socdaan ka saddexaadna waa laqiidkii ilmi yaraa la tuuray isna muslim buu noqon haddii daarulislaam laga helo ama daarulkufri laga helo laakiin qof islaami ku nool yihi siday islaamka u ciseeyeen ama u saraysiiyeenba yacnii magaalo dhan oo markaa nin islaami ku nool yahy ilmo yar haddii aynu ka helo waxaa la odhanaya kii muslimkaabaa dhalay oo muslimun baynu isna ka dhigayna alislaamu yaclu walaa yucla calayh bal islaam ayaa sarrayntaleen wamaalahu ucsiman maalkiisa ilaali acima acsiman bay kale waa yani waa aliftu waa nuunu tawkiid ee bedel ka tahay manka qabla khiirati alimaami ama aladii ka min qabli khiirati alimaami aslama min iyo man labadaba odhan weliba man in la yidhahabaa ka sii wanaagsan manka aslama qabla khiirati alimaami imaamku intaan wax dooran ka hor islaamay waa qabla asri waa beytkaa beytka uu hoosta ku qorayo qaayatulbayaanku wa qabla asrin waladii ka aslama aslama qabla asrin qafaalasho ka hor ka islaamay isagana waxaad u ilaalisaa dee dhiiggiisa ile maalkii mar haddii lagu dhiiggiina wuu ka sii horreeyaae tifle wuldi nasabi waladka nasabka ilmihiisii yaraa ee nasabka u ilaali wa maalahu maalkiisina u ilaali iyo dhiiggiisiiba waxkum biislaami sabi sabi islaamnimadii xukun aslama uu islaamay min bacdi usuulihi usuushiisa qaar ka mida axadun qof ow ama in sabaahu hadduu soo qafaasho muslimun qof muslimi xiinanfarad canhum markuu ka keliyoobay eenu la soconin usuushiisii kada laqiidu muslimun weeye bian yuujada waa in laga helo xayu meel muslimun bihaa sakan qof muslimi degan yahay baabu qasmi اlfayi wاlghaniima wuxuu baab yahay qaybinta fayga iyo haniimada fay waxaa la yidhaahdaa min faa bimacnaa rajaca maalka gaalada ka soo noqday ee aan dagaal iyo awood lagaga soo qabsanin ayaa fay la yidhaahdaa haniimana waa maal gaalada dagaal iyo isku kicin iyo isweerar lagaga soo qaaday ayaa la yidhaahdaa ma afaa allahu calaa rasuulih waclamu anama hanimtu min shay ilahay baa ka warramay haniimooyinku islaamka ka hor cid umay bannaaneen ambiyadu markay maal soo qhaniimaystaan waa ururin jireenoo dabun baa samada kaga soo degi jirta waa la gubi jiray nebiyullaahi moxamed baase loo xalaaleeyey iyo ummaddiisa yakhtasu wuxuu kala gaar noqon minhaa haniimada xaggeeda qaatilunkii dilay bisalab furkii wa khumisa albaaqii inta soo hadhay shan meelood baa laga dhigay fa khumusun lilnebi khumus nebiga ayaa yeelanaya yusrafu waxaa loo yili fii masaalixin masaalixda muslimiinta loo yili dabadii waman midna waa la si nusiba loo nisbeeyey lihaashimin haashim waliakhiihi mualib iyo walaalkii mualib lidakarin adcif kii laba u labanlaab waliliyataamaa buu sugnay agoomihii bilaa abin aabbala-aanta ahaa in lam yara ixtilaaman haddii aanu ixtilaam arag oonu baaluqin waalfuqaraa'i waalmasaakiin fuqaradiiyo masaakiintii buu sugnaaday kamaa libni sabiiliba si ugu sugnaaday fi zakaati xaal qudima laynoogu soo horraysiiyey kuwan oo dhan wuxuu leeyahay sheekhu haniimadii marka halkaa laysugu keeno waxa ugu horeeya ee laga furaya oo laga saaraya waxa weeye salabkii salab waxaa la yidhaahdaa furkii qofkan la dilay masalan qofkan la dilay maryihiisii wixii alaabooyinahee uu sitay waxa yeelanaya qofkii dilay baa loo dhaya adugu qaado xaggaa loogu saaraya man qatala qatiila falow salabu qofka qof dila furkiisa isagaana baa nebigu annahu qadaa bisalabin lilqaatil salabkii iyo furkii wuxuu u xukumay kii dilay wa khumisa albaaqi marka salabkaa laga saaro intii soo hadhay shan meelood oo isleeg baa laga dhigi arbacata akhmaas afar qaybood halkaasaa la dhigi meesha soo hadhay baa shan laga dhigi isleeg haddana markaasaa khumus meeshii kii shanaad baa afar meel baynu dhe kii shanaad shanta loo qaybiyey meel ahaan nebigaa la siinaya intuu noolaa nebigaa la siin jiray nafdiisii ehelkiisa iyo masaalixdiisii ku bixin jiray wixii ka soo dheeraadana meela muu soo dhigan jirin ama muu markaa dhul gaala muu soo dhigan jirine wuxuun wixii markaa masaalixda muslimiintu ay leeyihiin buu ku celin jiray nebiga dabadiina waxaa loo iilaya un masaalixda muslimiinta ayuunbaa loo iilayaa ka labaad waxaa la siinayaa reer banu haashim iyo reer banu mualib ciddii u nisbo sheeganaysay xagga aabbo weliba uga nisbo sheeganaysay waclamaa annamaa qanimtu min shayin fa an illaahi khumusa walirasuuli walidilqurbaa walidilqurbaadu waa reer banu haashim iyo reer banu mualib waayo nebiga ayaa iyaga un siiyey ayagoo reer banu nawfal iyo reer binu cabdishams ay weydiiyeen amaa banu haashim waa banu mualib fa shayun waaxidun washabaka bayna asaabihi asaabici faruusaa isu dhexgeliyo wuxuu yidhi waana kuwa aanay sadaqad u bannaanayn laakiin kuwa kale la mid maaha akhniyaba xataa ha ahaadaan markaa kii labaana laba sahmi baa la siin tii dhadigaydna sahmi un baa la siinaya waayo waa catiya min allah sidii dhaxalka oo kale ayay noqonaysaa bay yidhaheen khumuskii saddexaadna waxaa la siinayaa agoomihii baahnaa agoonna waa kaan aabba lahaynayn qaangaadhin waa ka yar een aabba lahayn laa yutma bacda albuluuq ama bacda alixtilaal mar hadduu qaangaadho agoonnima ma jirto laakiin intaanu qaangaadhin waxba haysa ma agoon la yidhahdaa ayaa la siinaya agoon wuu yahay hadduu haysa agoon weye laakiin marka la siinaya waa markuu yar yahay waxbana aanu haysan ka afraadna waxaa la siinaya fuqarada iyo masaakiinta ka shanaadna ibnu sabiilka ayaa la siinaya saddexdaana fuqara iyo masaakiin iyo ibnu sabiilla baabu zakaad baynu ku soo marray waxay noqonayeen yakhtasu minhaa wuxuu la gaar noqon qaatilun kii dilay bisalabi furkii wakhumisa albaaqii kii shanaadna shan meelood baa laga dhigi baaqigii fakhumisa fakhumusun lilnebi wakhumisa albaaqii intii salabka markii laga saaray soo hadhay shan meelood baa laga dhigi arbacata aqnaas meel baa la dhigi kii kalaa shan meelood laga dhigi fakhumusun lilnebi buu sugnaaday yusrafu dabadii fii masaalixin masaalix muslimiinta loo yili wamana mid baa la siin nusiba loo nisbeeyey lihashimin waliakhiihi lmualib reer binu haashimin reer binu mualib lidakarin kii labaa adciif u laban laab walilyataama agoommadii buu midna u sugnaaday bilaa abin ahaa in lam yara ixtilaaman haddaanu ixtilaam arag walfuqaraa'i walmasaakiina buu u sugnaaday kamaa libni sabiiliba si ugu sugnaaday fi zakaati xaal qudima laynagu soo horreysiyo aynu ku soo marnay wa arbacu lakhmaasi khumusyadii afarta ahaa qismulmaali maalka qaybtiisii lishaahidilwaqcati waqcada iyo filqitaawa dhacdada dagaalka kii xadiray baadhe liraajilin kii lugaynayay sahmun baa u sugnaaday kama alaaatu saddexduba lifaarisi say ugu sugnaadeen in maata hadduu dhintana lilwiraasa dhaxal ayuu sugnaaday walcabdi addoonkii iyo walunhaa kii dhadigaa waxaa u sugnaaday iyo wa iflin ilmo yaroo yuqnii waxtari wa kaafirin iyo gaal xadarahaa tegey biidni imaamina imaamkeenna oggolaanshihiisa sahmun baa u sugnaaday aqallu ka yar maa badaa mimaa badaa wixii muuqday ka yar qadarahu limaamu imaamka ayaa qadari xayu ijtahad marka uu ijtihaadee uu ku dadaalo waxaan nidhi baaqiga markii salabka laga saaro shan meelood baa maalkii laga dhigaya meel waxaynu nidhi waxaa laga dhigaya shan meeloodoo waynu soo tilmaanay arbacatu akhmaas baa soo hadhay arbacatu akhmaaskaa afartaa khumusii haniimada ka mida waxa yeelanaya dadkii haniimaysay ee dagaalkaa ka qayb galay dagaal dartii uga qayb galay walow yaanu dagaalamaynbe kii isagu dagaala ku soo talagalay baa leh sida loogu qaybinayaana kii efenteri iyo tiininkaa loogu qaybinoo kii markaa efenteriga ahaa isaga hal sahmiun baa la siin kan fariskaana saddex sahmi ayaa la siinayaana laba farasuu ku qaadan midna nafdiisuu ku qaadan nebiga sala allah alay sl ayaa sidaa sameeyey haddii uu dhinto barhkood baa intii dagaalka dhammaaday walow maalkii yaan laba soo ururinninbe e xaqiisii wuxuu u guurayaa kii dhaxalkiisa lahaa laakiin hadduu dagaala ku dhinto wax laga dhaxlayaa ma jirto hadduu dagaala ku dhinto laakiin dagaalku intuu dhammaaday kadib ee wixii laysu ururinaya kadib qofka dhintaa dee wuu mulkiyo warasadiisa ayaa ka dhaxlayso yeelanaysa waana dadka la siinayaa ee sidaa loogu qaybinaya waa kuwii aynu soo tilmaannaye dee labaaye baaliqiinta ahe caaqiliinta ahaa ee muslimiinta aha ee xorta ahaayee awoodda lahaa ee karaya ee indhaa qabay weeye haddaba addoonkii waxaa u sugnaaday hadduu dagaalkii galo tii dhadiid hadday gasho ilmo yaroo wax taraya wa tiflin yugni hadduu ilmo yaroo iska daba cararay un yahay maye mid wax tarayaa la doonaya dee cid wax yeellaynaya si labadii yarraaye markaa abumakii ay dileen kumuha abujahl miho iyo gaal ayaa ka qayb galay laakiin wuxuu ku xadiray biidni alimaam dee imaamkaa u fasaxay oo u oggolaaday inuu ka qayb galo ayaga waxaa la siin sahmi baa la siin iyo qori ka yar ka dadkaa la siiyey waxaa la dhahaa rudakh xoogay dhibid baa la ydhaha markaa waataynu nahayn rudakh sahmi muqadara lama gaadhsiiyo shan shan lama gaadhsiiyada bay ka mid ahay mutca meher lama gaadhsiiyo xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyo tacsiir adna xuduud lama gaadhsiiyo rudakh sahmi muqadara lama gaadhsiiyo xogaygaa la siinayo sahmigii wax ka yaroo markaa uu isagu ku ijtihaaday ayuu siinaya sahmun baa u sugnaaday aqalu maa badaa mimaa badaa ka yar wixii muuqday macnaha sahmigii weynaaye muuqday ka yar wa arbacuulakhmaasi khumusyadii afarta ahaa qismulmaali maalkaa qaybintiisu waa mubtada labaad ama qismulmaali maalka qaybtii weeyaane eeg hadda dee ila khumus baynu meel dhignay arbacata akhmaasoo waa qaybtii kale eh ama qaybintiisu lishaahidiilwaqcati dhacdada kii xadray filqitaali dagaalkii ayay u sugnaatay liraajilinkii lug laydhaha sahmunba u sugnaaday kama alaaatu saddex saamiyo lifaristay ugu sugnaadeen in maanta hadduu dhinta lilwiraaa dhaxrid buu u sugnaaday waalcabdi addoonkii waxa u sugnaaday walunhaa iyo tii dhadigeed wa iflin yuqnii iyo iflin meel yaroo markaa dee wax tari iyo wa kaafirin gaal xadarahaa biidnin iyo gaal biidni imaamina imaamkeenna idankiisa ku xadiray sahmun baa u sugnaaday aqalu ka yar maa badaa mimaa badaa yacani sahmigaa muuqday ee macruufka ka yar qadarahu limaamu baa qadari xaysu goortay ijtihaada uu ijtihaado waalfayu fayguna maa yuukhadu waxa laga qaadi baa la yidhaahdaa min kufaarin gaala fii amnihim iyagoo amnigoodii iyo nabadgelyadoodii iskaga sugan kalcushri fii tujaarin waa sida cushrigii tujaarta laga qaadaya oo kale fa khumusuhu khumuskiisu kalkhumusi min haniima khumuskii haniimada oo kale ayuu la mid noqon waalbaaqi baaqina liljund ciidankii buu sugnaaday xawow ayaga ayaa koobay taqsiimow qaybintiisana ayagaa koobay ayaga iskale halkaa sheekhu wuxuu inooga soo hadlay haniimadii qaybtaa hore halkana wuxuu inooga hadlayaa faygii wuxuu leeyahay fay waa wixii gaalo laga soo qaato iyagoo yacni iska aaminahee dagaal iyo col lagu kiciyey midnaba aan ahayn waa sida cushur tijaartoodao kale laga qaaday jisyadii dimi dhintay oon waaris lahayn yacnii maalalka noocyadaa kaga yimaada ayaa la yidhahdaa fay markaa shan qaybood ayaa loo qaybin wasiiqanimada oo kale un meel shan qaybood inta loo qaybiyaa khaniimada ciddii la siin jiray baa la siinayaa arbacata akhmaaska soo hadhayna ciidanka dagaalka ku jira yacni ciidanka dagaalka u heeganka ee murtasiqada la yidhaahay markaa dagaalka unu taagan kuwaas ayaa la siinayaa cid kaloo wax laga siinayaa ma jirto walfayu maa yuukhadu waxaa laga qaadanayaa min kufaarin gaalo fii amnihim iyagoo aamina kalcushri fii min tujaarin waa cushru tujaarta laga qaadoo kale fii tujaarin min tujaarin fa khumusuhu shan meeloodoo meel kalkhumusi min haniima khumuskii haniimadoo kaleo la mid noqon walbaaqi intaadhayn liljudu ciidankii buu u sugnaaday xawow ayagaa koobay taqsiimahu qaybintiisa baabuljizya jizyadii buu baabiyey jizyada caqdiga iyo heshiiska lala gelaya gaaladana waa la yidhaahdaa maalkan laga qaadayana waa la yidhahdaa min almujaazaati bay ka ahaatayoo dee waxay jaza iyo abaal u tahay ilaalintan aynu ilaalinayno deganaansho anaynala degan yihiin ilaahay baa idhi la dirira intay markaa ma ka hisaabayaan ow yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ama ay jizyada ka bixinayaan ay gacan ka dhiibayaan iyagoo dulaysan markaa cuquudda gaalada ammaanka u faa'iidaysaa waxaa la yidhaha haddii dad maxsuuriin ahoo kooban ay ku tacalluqo ammaan baa la yidhaahdaa waa qof iyo laba iyo tobanay ammaan baa la yidhaahdaa haddii aanay maxsuuriin ahayn ee ay muddo leedahay hudnaa la yidhaahdaa
haddii aanay muddo lahayna masalan sida tan oo kale oo waxa laga qaadaya ay tahay oo bilaa muddo tahayna jizya la yidhaahdaa marka waa ammaan hudna jizya markaa jizyadii baa halka inoo gelay jizyada dee waa caaqidka ee macquudulahuga waa caaqidka oo imaamkii macquudulahuga oo gaalka maalkii iyo siiqadii iyo makaan qaabil litaqriiri fiih bay dheh meel la aqbalaya in lagu sugo dee xarameyn kamid ah labada xaram midna lagu sugi maayo waa inay meel kala tahay xataa xijaaz yani sida waxaa ka badan kuma nagan karaan bay dhaha culimadu wainamaa tuukhadu waxaa laga qaadayaa min xurin dakarin lab mukallafin oo mukallafa lahu kitaabun ishtahar oo kitaab caana leh aw ilmajuusi ama majuus duuna man tahawada ciddii yuhuudiyowday maya duuna man tahawada kuu yuhuudiyoobay maya aabaa'uhu min bacdi bicثati اlhudaa hanuunka intii la soo saaray kii markaa yuhuudiyoobay isaga maya waxau leeyahay sheekhu jizyada waxaa laga qaadayaa qofkii xorta ahaa addoon laga qaadi maayo ee laba ruuxii dumar ha laga qaadi maayo ee mukallafka ahaa baaliq caqilka ha ahaa kii yaraa laga qaadi maayo waayo mar waa ka ujra oo kale marna lixaqni dam baa loo qaadayaa dhiig su dhiig ilaalin dee marka horeba addoon iyo kibadha diigiiyo markaa ayaga sabigii iyo majnuunkii iyo maxquunu dam bay iska ahaayeenoo dhiiggooda u ilaashanaayo dee lama dilaynin umaraauljunuudna nebigu wuxuu u faray inaan jizye dumar iyo carruur aanay ka qaadin dumar iyo carruur inaanay ka qaadin welibana waa inuu leeyahay buu idhi kitaab la yaqaano tawraad iyo injiil iyo waa inuu leeyahy kitaab la yaqaano ama shubhatu kitaab bay yidhahdaanoo waxay dhahan majuusta oo kale kitaab bay lahaayeenoo laga rafciyey bay yidhahdaan fuqahadu waxay ku sugayaan mooyaane kitaab bay lahaayeen oo laga rafciyey markaa shubhatu kitaab bay leeyihin bay yidhahdaan laakiin maya qofkii aabbayaashii ay yuhuud noqdeen intii hanuunku soo baxay kadib nebiyullahi ciise intii lasoo diray kadib hadday yuhuud kii u aabbayaashii noqdeen meel loo sugi maayo ama intuu nebiyullaahi moxamed soo baxay kadib nasraaniyoobay jizye loo gunti maayo faraciisa waayo diin xurmadeedii ay dhacday ayuu qabsaday laakiin aan kitaabadikya shubaatu kitaab lahayn midnaba yacni ayaga jizyo loo gunti maayo loo qaban maayo wainamaa tuukhadu min xurin baa laga qaadi dakarin oo la mukallafin oo mukallaf oo lahu kitaabun ishtaar kitaab caan noqday u sugnaaday aw ilmajuusi ama majuus duuna man tahawada kii yuhuudiyoobay maya duuna man taawada ka yuhuudiyoobeen maya aawaa'uhu abayaashii min bacdi bicati اlhudaa hanuunka intii la soo saaray kadib aqaluhaa inta ugu yari dinaarun weeye dinaaru dahab waa dinaar dahaba wa dicfuhu iyo labalaabkii min mutawasidi rutab kirdadiisu meeldhexaadka ahay wa min haniyin arbacun hanigina waa afar idaa qabil haddii uu aqbalo washrud diyaafatan martingelina u shardi liman bihim nasal ciddii ku soo degtay alaaatan saddex cisho ay markaa martigeliyaan wa yalbasu waxay dhaha alkhiyaara wax doorsan aw fawqa hiyaabin bay jacaluu sunaaran suunkii iyo shakadii iyo waxay soo marsan marya xaggooda sareen wayatrukuu waxay ka tegi rukuuba khayli xarbina dagaalkeenna fardihiisa fuulitaankooda way ka tegi walaa yusaawi lmuslimiina fi lbinaa muslimiintana dhiska la sii maayana way ka hooseyn halkay culimmada muslimiintu gaalo dhigeen iyo iyo halkaynu marinay innagu hadda isu eega qadarka jizyadu waxa weeye sanadkii inta ugu yari waa diinaar dahaba in laga qaado khud min kulli xaalimin dinaaran ow cidla nebigu wuxu uhi mid kastoo muxtalima diinaar ka qaadama wax u dhigma labanlaab baa laga qaadi min mutawasit rutab kii rudbadiisu iska madexaadka ahaydna labanlaab baa laga qaaday oo laba diinaar wa min haniyin arbacun kii haniga ahaana afar baa laga qaadi waase dee haddii uu aqbalo ilan waa gorgortan baa lala gelayaaye hadduu gorgortankaa ku aqbalo afar waa laga qaaday hadduu se diido dee diinaarkii un baa loogu dayn waxaa kaloo shardi ah in lagula galo inay dadka muslimiinta ah ee u soo hoyda inay martigeliyaan saddex maalmood inay martigeliyaan waayo nebiga ayaa sidaa qole kula galay inay cidda muslimiinta ka mida timaado ay martigeliyaan diyaafaduna dee waa saddex cisho ayaa nebigu sala allahu alay slam yidhi aqaluhaa fi lxawli dinaarun weeye dahab dinaaru dahab wa dicfu lamalaabkii wa min mutawasiti rutaba kii rudbadiisu dhexdhexaadka ahay wa min haniyin arbacu afar idaa qabila markuu aqbalo wa shuruud shardi diyaafatan martigelin liman bihim nazl ciddaas soo ku soo degta alaaatan saddex maalmood ay martigeliyaan halkaa inoogu jooga